ilaa toddoba saxaabi baa wariya laakiin waxaa uga caansan xadiiska cumar waxaa ku jirta axaadiista qaar inuu rasuulka yidhi udlubuuhu waa bal ninkii inoo raadiya saxaabadu baraya bal ninka u yeedha markuu iminka ka dhaqaaqay ilaa waa malage sakadaa ma ka sii laabayee way waayeen waa malag ilaahay mar kelin bay waayeen way ka soo quusteen riwaayad kale waxay leedahay wuxuu rasuulku yidhi miya garanaysaan tanna waxayna leedahay cumar buu weydiiyey cumarow ma garanaysaan midna caan bay ka dhigtay culimadu waxay leeyihin marna iyagu weydiiyey marna cumar buu gaaru weydiiyey ma garanaysaan waxaa kaloo cumar tilmaamay maalinta la weydiinaya isagu inay tahay bacda yowmayn laba maalmood kadib saxaabada kalena waxay leeyihin goobtii baa nalagu weydiiyey marka culimmadu waxay ku jamciyaanay isugu geeyaan in cumar markiiba tegey isagu oo aanu la joogin qoladii la yidhi soo celiya markii qoladii waayeen baa loo sheego la yidhi jibriil buu ahaa cumarna maalinka dambea la weydiyo la yidhi cumar oo ma garanaysaa ninkii iyo maye garan maayo jibriil buu haayo hawsha uu yimiba inuu diintiinna idin baro ayay haydoo su-aala aydaan weydiinin inaad maaratay weydiiyo intaa waxaynu kaga baxnay laba asal alusuul halaaa asalkii koowaad muxuu ahaa waxaynu ka baxnay macrifat ullah waxaa kalen ka soo baxnay macrifatu diinihi waxaa ugu dambeysayey sheekh xuseyn hore u tilmaanay macrifatu nabiyihi sala allahu aleyh wasalam in nebiga aqoon loo yeesho markaad alla soo baratay diinta ilaahayna soo baratay waa inaad nebigana sala allahu caleyh wasalam aqoon u yeelataa saynu hore u tilmaannay aqoonta aad u yeelanaysaa ma aha aqoon guud aqoonta guud waa loo wada leeyahy waa inaad hoos ugu dhaadhacdaa oo cumqiga iyo gunta aad gaadho oo akhlaaqdiisii suuraddiisii muuqaalkiisii nasabkiisii eheladiisii waa inaad wax badan ka barataa taasuu sheekhu bilaabaya wuxuu idhi alaslu haalis oo asalka saddexaad iyo rukunka saddexaad macrifatu inaad barataan nebiyukum nebigiinna muxamedin sala allahu caleyh wasalam wa huwa waxa weeye muxamed ibnu cabdillaah ibni cabdiilmualib ibni haashimin wa haashimun min quraysh wa qurayshu min alcarab waalcarabu min duriyati ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wassalaam ilaahay nebigeen iyo nebiyullahi ibraahimba iyo ambiyada kaleba salliga iyo ammaanta ugu weyn iyo nabadgelyadu allah siiyo walahu waxa uu lahaa min alcumri da waxa uu ku geeriyooday alaaun wa situuna sana saddex iyo lixdan sannadood minhaa waxaa ka mid a saddex iyo lixdanka arbacuuna qabla anubuwa afartan nebinimada ka hora wa alaaun wa cishruuna iyo saddex iyo labaatan nebiyan wa rasuula nebiya rasuulba uu ahaa nubi'a waxaa nebi lagaga dhigay biiqra wa ursila waxaa lagu diray bilmudasir wa beladuhu beledka uu ku dhashay ee uu ku barbaaray makkata waa maka wa haajara wuxuu u hijrooday ila almadiinati madiina iyadun baanu ku dhintay sheekhu waxa uu leeyahay macrifatu nabiyikum nebiga sala allahu caleyh wasalam in la barto waayo sayna hore u tilmaanay mar kastood sii barato mar kastoo ilaahay waxyaalaha uu siiye aad sii ogaato aad baad usii jeclaanaysa maxabadiisuna qalbigaagay degaysa in maxabadiisu qalbigaaga degtaana waa min aliimaan qofka aan jeclaanna maba rumaynba wallaahi laa yumin wallaahi rasulku wuxuu laa yumin axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidi wa waladi wannaasi ajmaciin waxaad dhashay iyo wixii ciddii ku dhashay iyo intaa kaleba inaad ilaah rasuulka sala allahu alay slam aad ka jeclaato cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu ayaa maalin waxa uu ku uhi yaa rasuul allah la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi cumar wuxuu tilmaamayaa inuu aad rasuulka u jecel uhi rasuul allow allo waxaa adduunka jooga waan kaa jecelay adiga naftayda mooye rasulku wuxu uhi laa yaa cumar maya cumaro suurtagalba maaha naftan u fiirso hadihi nafs maada tacmal maxay qabataa shaqadeedu waa maxay ina anafsa la amaaratun bisuu waa waa waxay amartaa xumaanta shaydaan bay in badan kalkaalisaa xumaantaa bay kuu jiidaysaa rasuulkuna wanaagguu ku jiidaya aad buu u fikiray deetna wuxu uhi yaa rasuula allah anta alaana axabu ilaya xataa min nafsi su uhi alaana yaa cumar alaana yaa cumar marka qofku inuu barto oo siiradii rasuulka aad u yaqaanaa waa daruuri siiradoo keliyana maaha xataa waa inuu yaqaanaa siiradoo keliya maaha waa inuu garanayaa akhlaaqdii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo dhaqanku dadka kula dhaqmaayey si uu ugu dhaqmo waa inuu garanayaa nebiga sala allahu aley wasalam suuradiisii iyo qaabkiisii quruxdii ilaahay siiye waa inuu garanaya waa inuu eheladiisii garanaya waa inuu taariikhi dacwa alislaamiya dacwaddii rasuulka iyo say kusoo bilaabantay iyo heerarkay martay iyo halkay ku gundadegtay waa inuu garanaya taasaa la dhaha macrifa mutakaamila waxaana ceeb inugu ah in ninku ama ninka weyne odayga ahi uu u abtiriyo odayaashii iyo abaanduulayaashii reerka iyo gabayaagii iyo dadkii nooca aha iyo reebel iyo reebel xagga hooye ka walaalayiin iyo odaygii dhalay saas u ahaa iyo taariikhahoodii uu tiriyo rasuulka la weydiiyey sala allahu caley wasalam dee waa rasuul waa maxamed ibni cabdillah bes waxaa uu ka soo jeedaa dee waa waxa weeyaan ay gedmato waa qalad waa inuu bartaa walow maskaxda ku qabso waa inaad barataa waayo waxaanad garanayninba dee ahminaadaad weeraanaysa dhallinyaradana ceebta ugu weyn iyagay fadhidaa laacibka u ciyaara tiinka ree hebel maxaa la ydhaahdaa hebel hebel hebel baa la ydhahdaa hooyadiina waxay ku nooshay meelheblaayu aabbihi hooyadii beri horey kala tegeen halkaasay maarata ka saftaa intaasuu qaataa waxa weeyaan dhakhtarkiisu waxbuu kuu tirinaya aad moodo inuu kitaab qur-aan akhristay hadhowtaa rasuulka la weydiinayaa subxaana allah aad ba udhacdaa aad ba u dhacdaa rasuulka waxaa la yidhi sawjaadkiisii sheega qarbaa la weydiiyey suu yidhi dee talow ma faadimaa ka mid ahay talo faadima waa rasuulka sal inantiisii subxaana allah marka waa ceeb aynu leenahay weeye oo la doonaya in la yska ilaaliyo oo si weyn loo barto waktina lagu bixiyo iyadoo af soomaaliya oo daabacanna meelahaasa laga hela qofka hadduu aantaa carabida akhriyi karayn waa inuu bartaa marka nasabka rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxaa loo qaybiyaa saddex nasabuhu min abiihi ilaa cadnaan nasabka rasuulka aabbihi ilaa iyo cadnaan waa inta laysku raacsan yahay waana nasab saxiixa oo aan wax madmadow ku jirin cadnaan ilaa nabiyullaahi ismaaciil ilaa ibraahiimna xoogay madmadowbaa ku jira oo bar saxa iyo bar qalada buu leeyahy nebi ibraahim ilaa iyo nuux ilaa aadamna waxa weeyaan isaga rasuulku sala allahu caley wasalam wuxuu odhan jiray kadaba nasaabuun kadaba nasaabuun qolooyinka abtirsimada qaabilsani waa beenaalayaal macnaa waxaanay ogeyn ayay iska akhriyaan marka inta la hubo waxay gaadhaa ilaa cadnaan ilaa macad ibnu cadnaan ayaa la gaadhsiiya lakiin isagu wuu inoo soo koobayoo wuxuu sheegay wuxuu sheegay saddex awow ama laba awow oo keliya ayuu sheegay waa moxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmualib ibnu haashim halkaas ku joojiyey cabdimanaaf ma gaarsiin qusay ibnu kilaab ma gaarsiinin meelaha kale muusiyo gaarsiinin marka waa rasuulka awowgii oo cabdilaahi iyo cabdilmualib oo magaciisa la ydhaa maxay shayba shayba ibnu haashim magaciisa waa shayba cabdilmualib waa naanays raacdayun xaalad baanay ku baxday macruufoo la yaqaan iyo haashimo awowgiisii ahaa makana lagu yaqaanaye dadka u jideeyey labada safar reer maka rixlat ashitaa'i wasayf in marna yaman loo safro marna shaam isagaa jideeyey haashimu aladii hashama sariida liqowmihi qowmun bimakkata musnitiina cijaaf waa ninkii dadka wuu sooriyen jiray maka waxa loo ciyimaada xataa kuwa u dhashay saboolka ah wuxuu iska lahaa xeedho weyn oo macruufa oo aan dabkaba laga dhigin dheri aan dabka laga dhigin iyo xeedhiyo dadku ay cunaanu quraysh min wuxuu ihi wahaashimu min quraysh waa cabdimanaaf marka hore marka dambena wuxuu noqonayaa bani qusay marka dambena wuxuu noqonayaa bani quraysh haddana kinaanuu noqonaya kadibna mudar buu noqonaya mudarna waxay gelaysaa cadnaan cadnaanna ismaaciil buu gala wa qurayshu min alcarab waalcarabu carabina min duriyati ismaaciil halkaa sheekhuu iska soo gaabiyeeye carab oo dhani duriyat ismaaciil maaha carabu waa laba alcarab alcadnaaniyuun oo cadnaan bay galaan iyagaa ismaaciil iyo ibraahim bay galaan qolo waxaa ydhaha alcarab alqaxdaaniyuun yaman baa asalkoodu ahaa dhul badan bay ku faafeen iyaga waxaa la ydhaahdaa alqaxdaaniyuun ma aha ismaaciiliyiin maaha waxaa ka mid ah ansaar aws iyo khasraj iyo qolooyinka ximyar laydha iyo lakham iyo judaam iyo waa badan yihin waa qabaa'il fara badan wlcarab carabna min duriyati ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam rasuulkeennu sala allahu alay wasalam wuxuu ku geeriyooday da'diisa oo ah alaaun wa situuna sana saddex iyo lixdan sannadood minhaa waxaa ka mid a arbacuuna qabla nubuwa afartan aanu nebi ahayn oo aan loo waxyoonin waa min waaxid ilaa arbaciin markuu shan iyo soddon maraayeyna rasuulka sala allahu alay wasalam ilaahay wuxuu jeclaysiiyey alkhalwa cidla isaga baxo waayo wuxuu karhay oo uu nacay gaalada carbeed iyo qaabka u nool yihin iyo caqiida xumada iyo dhaqan xumada ayuu shuufay wuxuu ku bedelana wuu waayey muu haynin wuxuu ku bedelo deetna waxay tala kaga ururtay oo ilaahayna ku ilhaamiyey inuu dhinac isaga baxo qaaru xiraabuu iska geli jiray riyaduna waxay ku bilaabantay lix bilood ka hor macnaheedu waxa weeye sagaal iyo soddon jir iyo lix bilood markuu yahay ayaa ru'ya saadiqa ku bilaabantay lixdaa biloodna waa hordhac waa lasii fahansiinayey waxbuu arkayaa caawa isla subxiba wuu arkayaa riyadiisii ayuu arkaya kadibna waa tii habeen madow uugu soo galay qaara xeraa jibriil oo bashar isku soo matelay iqra buu ku leeyahy waa halka culimmadu yidhahdaan kaana sala allahu caleyh wasalam fii qimati shajaaca geesinimo halkii ugu sarraysay wuxuu joogaa buur dusheed wuxuu ku jiraa god madow waa habeen iftiin ma leh haddana nin baa u soo galay midka labaa buu qaraac milaaba khalaas talo goormuu ku dilayaa goormuu kow kaaga siinayaa deete wuxuu ku yidhi iqra akhri markaasuu haddana jawaabaya uu leeyahay si qof degan ma ana biqaari ma akhriyo adu wuxuun baad ka tabactabacsiin lahay si la kaaga dhaqaaqo wuxuun baad akhriya lahayd kolo gabay akhridana hee siduu kaaga dhaqaaqay la wuxuu kuugu yimi meel halisa waxaad ku difaacda ma haysid waana wuxuun u akhridaa iqra soo kuma odhan haa wuxuun baan kuu akhriyay dhaaf maya ma ana biqaari hama akhriyo aqoon ma lihi deetana waa kii buquujinayey wuu sii daayey haddana markuu naftiisa u keeno iqra buu ku celiyaa haddana wuxuu dhaa ma ana biqaari weli waa degan yahay haddana waa cadaadiyaa oo buquujiyaa mar saddexaad buu sii buu sii daayey iqra marka dambe ku akhriyaya mar afraadka iqra bismi rabbika aladii khalaq saynu ku arki doonno marka suuratu iqra hiya alatii naba'athu waa waxyigii soo degay awal itisaal bayna annabiy sala allahu caleyh wasalam wa bayna jibriil waa xidhiirhkii koobaad awalu waxa weeyaan awalu wujuudihi uu helay khabar can illah subxaanah war ilaahay oo toosa waa markii koobaad uu helay wa ursila bilmudasir aayaadkaasi waxyuun bay ahaayeen weli may dirinoo amar lama siin amarku goormuu ahaa suurat almudasir yaa ayuha almudasir atadira saynu arki doonno insha allah aayad suuradda inoo soo socotee waa istadidda qum fa andir baa lagu odhanaya wa beleduu maka beledkuba adduunka ugu jeclaa waa maka xataa markii laga saaray ee xoog lagaga saaray ayuu dib u soo jalleecay wuxuu idhi allaahumma yashhadu allahu anaka axabu lbilaadi ilaya ilahay wuxu markhaati ka yahay dhul inaan kuugu jecelay walowlaa ana qawmuka akhrajuuki minii akhrajuunii minki ma kharajtu haddaan qoomkaagu isaari lahaynna ma aan kaa baxeen markuu madiine u hijroodayna waa kii lahaa allaahuma xabibna ilayna almadiina ka xubbina makata aw aksar wuxuu rasuulku arkay saxaabadii oo xoogay daltabiyoodayoo la qabsan waayay madiina deete wuxuuhi ilaahay una jeclaysii madiina saanu u jecelnay maka iyo si ka badan culamada qaar waxay dhahdaan madiinana wuu jeclaa laakiin makuu sii jeclaa qolana xadiidkan dambey qaateen waxay leeyiin maya markii dambe ilaahay waa ka aqbalay madiina buu sii jeclaa bidaliil inuu ku daa'imayo aanu weligiiba ka soo noqonin wahaajara ila almadiina madiinana waa u hijrooday iyada ayaanu ku geeriyooday bacasahu llahu ilaahay wuxuu ku soo diray binnidaarati inuu digo can shirki shirkiga dadka uga digo wayadcuu ugu baaqo ila tawxiidi tawxiid ugu baaqo halkaasin insha allah ka qaadi habeenka dambe ilahi subxaana wa tacala diinteenna hayna fahansiiyo bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آه الأصول الثلاثة أصوشي صدح ذاهيد أما صدح ذي الركن آه دينتي أنه كتاقني ذي أنه كترني وعنه كسر دماني معرفة الله waxaynu ku xigsiinay macrifatu diinihi biاladila waxaynu ku guda jirnay habeenkii inoogu dambeysay macrifatu nabiyina muxamadi sala allahu aleyh wasalam waxau sheekhu sheegay rasuulka sala allahu aleyh wasalam magaciisa iyo kaabihi iyo laba awow ayuu raaciyey halkaasuu kaga hadhay wuxuu inoogu daray da-da uu ku geeriyooday saddex iyo lixdan sannadood oo u qaybsan afartan sannadood oo ka horreeya nebinimada iyo saddex iyo labaatan uu nebi ahaa nebiyan wa rasuula iqra suuradda la yidhaha nebi baa lagaga dhigay oo waxyigii ugu horreeye weeye suuratulmudasirna waa tii lagu diray ee hawsha loogu dhiibay muhimadda beledka uu ku kacaamay waa maka ee uu diinta ka bilaabay ta uu ku hana qaaday ee uu diinta ku fuliyey ee uu ku geeriyoodayna waa madiina hawsha ilaahay u soo dirayna laba howloodunbay ahayd annidaara can ishirk shirkiga inuu ka digo ummadda ka didiyo ka fogeeyo ka ilaaliyo tawxiidna ku baaqo oo dhidbaha u taago oo ummadda tawxiidkooda dhiso ayuunbuu u jeeda sheekhu wuxuu bilaabaya inuu daliil inoogu sameeyo arrintaa wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay yaa ayuhaa kan almudasiru istadayow qum istaago faandir dig wa rabbaka rabbigaana fakabbir weynee wa siyaabaka maryahaagana fatahhir daahiri waarujsa asnaamta iyo qurunkana fahjur ka dheerow walaa tamnun hamana sheeganin tastaksir adigoo badsanaya wixii aad bixisay ama waxaad samaysay ha badsanin walirabbika rabbigaana fasbir u sabiroo wixii ku soo gaadho wamacnaa qum faandir yundir can ishirki shirki buu ka digaya wayadcuu ila tawxiid warabbaka fakabirna ay cadimhu bitawxiidi ilaahay tawxiid ku weynee wa siyaabaka faahir ay ahir acmaalaka camalkaaga daahiri can ishirki shirki ka daahiri warujsa fahjura rujsa alasnaam waa sanamyada wa hajruhaa hijrada laga hijroonayaana tarku awan layskaga tago waalbaraa'atu in laga beri noqdo minhaa asnaamta iyo wa ahlihaa cidda asnaamta wadataba akhadahaa calaa haada arrintaas waxay ka qaadatay cashra siniina toban sannadood yadcuu wuxuu ku baaqayay ila tawxiid wa bacda alcashri toban markay idlaadeenna curija bihi waxa loo qaaday ila asamaa'i samada ayaa rasuulka loo qaaday sala allahu calayh wasalam wa furidad calayhi waxaa lagu waajibiyey alsalawaatu alkhams salaadaha shanta ah wa sallaa fii makkata maka wuxuu ku tukaday halaasa siniina saddex sannadood ayuu ku tukaday sheekhu wuxuu bilaabayaa aayaadkan iyo macnahooda ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka wuxuu ku tilmaamayaa xaaladdu ku jiray oo markii waxay uu ku soo degay ee uu garan waayo waxayna wuxuu yahay ayaa waxay ku keentay inuu boqo inuu kurbado deetna wuxuu yimi isagoo guriga le zamiluuni dasiruuni hallay dado hallay duuduubo markaasaa la daday xallo wixii mare la heli karayo ayaa la saaraa waxoogay marka la dado ee uu waxoogay qarsoonaado ee ibni aadam uu ka qarsoonaado keligii uu halkaa ku gaar noqdo waxa degaya cabsidiisa macnaha waxaa loo samaynaya caalam yar caalam aan cidinale ku wehelin oo wuxuu ka baqanaya o dhan aanu arkayn ayaa qofku waa la dadaya dabeetna wuxuu ka baqanayay ayuu waayay araggoodii dabeetna taas waxay keenaysaa inuu dego ilahay qadiyad buu fasiraya waxaana la dhaha waa waxoogay ilahay wuxuu arrintaa u sheegayaa waa soo dhoweyn qofka markaad la kaftamayso xaaladuu ku jiraa tilmaamaysa sawarkaaga sidaa u fadhiyo ama ninkaaga cadaynayo ayaad odhanaysa yaa ayuha almudasir kaagan dadan marka alla wuu duuduubnaaba yaa ayuha almuzammil waa nay kala duwan yihin tasmiilku waa marka shaygaas ku duuduubto ee intaasoo goor uu kugu laalaaban yihi midna waa iska jiiftaa laakiin wuu kugu dadan yahay hoosteeya meelahan kaaga ma jiro qum istaag sarakac fadhi kuma yaal waayo hawsha kuu taallaaba ah adduunka intaa leeg inaad bedeshid ilaahay la kaashato tawxiid aad ku bedesho shirkina aad ka ilaaliso waa adduunka intaa leeg intaasoo qaaradood wax muwaxid oo maalintaa joogay rasuulka sala allahu calay wasallam keligii buu ahaa muhiimadda intaa leeg baa kuu taalla miyaa jiifba kuu yaalla kuma yaallo jiif ka kac markaasuu rasuulku sala allahu calay wasalam uu istaagay sidii buu u taagnaa saddex iyo labaatan sannadood ilaa uu ka godgelayey hawshuu buu taagnaa leylan wa nahaar habeen iyo maalinba maca daalika muhiimadda intaa leeg muu dalba nin caawiye wuxuu awoodi karaya inuu yidhahdo ilaahay cid ugu dar sidii nebiyullaahi muuse ba yidhi ilahay nebiyullaahi muusa wuxuu dalbaday rabbi wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ilaahay cid ugu dar hawshan oo weli haaruun ka dhig saa laga dhigay laakiin rasuulku sala allahu calay wasalam cidna ma odhanin markaasuu ehlibeytkiisa ka bilaabaya su saaxiibadii ka bilaabay dadkaysi yaqaaneen ka bilaabay macaariftiisii saasuu ku waday muddo dheer qum faandir dig oo naar iyo cadaab iyo ciqaabka iyo cadhada alle ka dig wa rabbaka rabbigaana fakabir weynee ilaahay weynee ilahay maxaa lagu weyneeyaa tawxiid baa lagu weyneya qofka ilaahay waxidaa ee cibaado gaar u siiya ee asmaadiisa iyo sifooyinkiisa siiya ee rabbinimo u qira ee cid kale aan barbar wadin ayuunbaa alla weyneeyey si kasta u yidhahdo waan weyneynayaa hadduu ilaahay wax dhinac ceriyo wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay qiimihiisii muu siinin waayo ilahay baabuu cid dhinac wadaa qiimaha markaa uu leeyahy waa maxay waxa weeyaan asnaam dhegala oo indhalo waxna arkayn waxna maqlayn oo iyaga la qorqoray oo iyaga la abuuray ayuu leeyahy waxbay sameeyaan waxbay tarayaan dheef bay ii soo jiidayaan dhib bay iga ilaalinayaan liidid ilaahay ka weynoo la liidaa ee ma jirto inaad tidhaa shaygaa dhagaaya indhahay waxbaba aan lahayn ayaa kula meeqaana amaan idin wada caabudaya waxbaan idinka dhexaysi adigaagaa imka noole hebela haddaan ku dhada kaalayo adigee tiirka waxaa idinka dhexeeya alaabta qaybsada ad muradilaacisa aniga tiirka maxaana kala galay wa walilaahi almathalu alaclaa marka ilaahay tawxiidka ayuunbaa lagu weynayn karaa qofku markuu muwaxid iyo ilaahay waa weyneeyey allahu akbar haddaanu muwaxid noqonin oo uu wax isku dhex daru khuraafo iyo ee waxyaalo kale isu geegeeyo ilaahay ma weyneynin fa- warabbaka fakabir ilaahay weyneeyo wax dhinac istaaga u diid wa siyaabaka maryahaagana fatahir daahiri asiyaab fi luga alcarabiya labaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa marya aynu xidhannahay huga aynu xidhannahay siyaab baa la ydhaha qalbigana siyaab baa la ydhaha oo qalbiga way u isticmaali jireen wadnaha ayay siyaab odhan jireen waayo dee ee, wa- waa qalbiga isagaa ku amraya waxaad xidhan lahayd iyo saaad u xidhanayso wuxuu dhan isagaa ku faraya marka culimadu waxay leeyihin labadaba aayad way ka warramaysa qalbiga daahiri oo maxaad ka daahirinaysaa shirkiga ka nadiifi markaad ka xaadheed ka hagaajiso tawxiid ku camir marka qalbigaa aad daahirisay wuxuu ku farayaa haddana maryahaaga inaad daahirisay ila salaad baad tukanaysa ilahay baad hor istaagaysa ilaahina waad hor istaagaysa marka labadii ma kala maarmaan waxa la ydhaha maxay alطahaara alqalbiya iyo adahaara alb- al- aldaahira waa dahaarada gudaha ee daakhilka iyo ta gud- ta dusha mana kala maarmaan haddii mid laga maarmayana waxaa laga maarmi karaa tan dusha ka ugu muhiimsan laakiin waa qalbiga sidaa ogeed ba ilahay wuxuu isku daray aayad qur-aana labada isdaahirinood macnaheedu waxa weyan qofku markuu labadooda daahir ka yahy waa nuurun calaa nuur gudahana waa ka daahir guudka sarena waa ka daahir qalba iyo qaalibba waxa la yidhahdo ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin atawaabiin waa maxay kuwa toobad keena toobaddu waxay maydhaa qalbiga ayay daahirisaa markaasuu haddii ilahi wuxuu dhahay almutatahiriin jirhkooda iyo maryahooda iyo meeshay degayaan ama ku tukanayaan waa kuwa daahiriya diinta islaamkuna waa diinu tahaara aayadihii waa aayadihii labaad kuwa dahaaradiina faraya wa siyaabaka waa qalbigaaga iyo maryahaagaba fadahir daahiri warujsa qurunka fahjur ka dheerow wixii qurun oo dhan ka dheerow qurun laga dheeraadana waxaa ugu weyn asnaamta asnaamtaasaa ugu weyn waayo caqiidadaadii kharibayaan oy qurminayaan akhlaaqdaadii kharibayaan camalkaagii xumaynayaan adiga noloshaada gebigeeday baabinayaan qof asnaam wax ka sugaya laa yasmac walaa yubsir walaa yughni canka shaya waxay kaa tarayaan ma jirto ilah wuxuu leeyahay asnaamta ka dheerow see looga dheeraanaya see looga dheeraanaya asnaamta laftoodaa laga dheeraanaya mabda'a asnaamta kugu kalifay inaad caabudo waa laga dheeraanaya kuwa asnaamta caabudin waa laga fogaanaya waa iyagii daatiyan daat ahaan baa looga tegay iyaga asnaamtii oo taag taagan waa inaad ka dhaqaaqda haddaan iyaga ka tago oo mabda'ii igu xambaaray aan ka tegi waayo kamaad tegin asnaamtii mabda'ii gaalnimo ee kugu kalifay inaad asnaamta caabuddo waa inaad isna ka fogaataa markaan asnaamtii iyo mabda'ii ka fogaado weli waxbaa kuu hadhay kuwa asnaamta ku fooganaya caabudana ee mushrikiintaana iyo inaad ka hijrooto saddexdaa markaas ku darto ayaa qofku wuxuu noqonayaa barii min ashirki wa ahlih shirki iyo ehelkiiba barii buu ka noqday waalrujza fahjur walaa tamnun hamana sheeganin tastaksir mana sheegadku waa laba ilaahay in lagu mano sheegto subxaanahu wa tacaala iyo in khalqiga lagu mano sheegto keebaa sii daran ilaahay in lagu mano sheegto ilahay baad u tar sheeganaysa oo ilahay maxaad u tartay irbad dhuu moo gelisa maya weligeed may dhicin maxaad haddaa ugu mano sheeganaysaa waxay u qaataan markuu islaamo ee uu ashahaato ee uu diinta ilaahay qaato inuu alla wax u taray sidii qolooyinkii caraabta ee reermiyigii ilaahay qur-aanka kaga warramay rasuulka u yimaadeen waxay leeyihiin aamanaa bikayri qitaal dagaallaan baanu ku islaamnay ree hebel intaasoo ciidan baa loo diray ree hebel xoog baa lagu soo islaamiyey annagu miyaa hubkayagii annagoo haysanno wax iska celin karna ayaanu soo islaamnay macnaheed waxa weeyaan wax nasiibay ahay ilaahay baa wuxu uhi yamunuuna calayka an aslamuu adiga waxay kuugu mano sheeganayaan inay islaameen qul laa tamunuu calaya islaamakum islaamnimadiinna aniga ha igu tar sheeganina bal illaahu yamunu calaykum ilaahay baa idinku mano sheeganaya an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin ilahay baa iimaanka idin soo geliyey idinkay ahayd inaad tidhahdaan alxamdu lilah ya shukru lilah lakiin aad idinkii mano sheegataan yaa wax u qabateen naftiinubaa badbaadisay naftiinaad naar ka badbaadiseen jannana la doonateen marka ilaahay hanuunkaaga ha ugumana sheegan waa kow qofku inaan odhan ilaahay waan islaamay waayo islaamnimada aday dan kuu tay salaadeenna ilahay waxba kama gaadhaan lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaalu taqwa minkum marka waxaa kaloo yana la mid ah mana sheegadka khalqiga loogumana sheegto waxaad qabatay waxaasaan ku taray waxaasaan kuu yeelay waxaasaan kuu qabtay qofka inaad tidhaahdo looma ogola waayo waxaana u tartay maba lihidba ilaahay baa ku soo mariye adiga adugu waxaa tahay tuumbaday soo dhex martay haddana ajar baa lagugu qoraya ilaahay baa ku amray isagaa ku siiyey isagaa kuu howl yareeyey saddexaadee mid ka midi dheci weydo haddaanu marka horeba kusin maxaad bixin layd haddaanu ku ogolaanin maxaad bixin layd haddaanu kuu sahlinna mabaad awoodi karteen walaa tamnun tastaksir waxaa kaloo rasuulka sala allahu alay slam la dareensiinayaa dacwadda iyo diintu bilaabayaa inaan lagu soo dhowaynayn inaan caleemo qoyan lagu soo dhowaynayn in dhibaata iman doonto la cadaadin doono oo wax badan soo gaari doonaan ayaa la yar dareensiinaya waa qadiyaddu u warramay waraqa ibnu nowfal waraqaa wuxuu ku yidhi maa jaa'a axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudi cid kastoo la timaadee diin sax ah intii diimaha baadilkaa wadatay way colaadiyaan waanay fogeeyaan masala lagu leeyahy colaad baa kugu soo socota aflagaaddaa kugu soo socota inkaaro badan baa kugu imanaya ee gacan baa lagu qaadi waa lagu caayo waa lagu ceebeen waa lagu dhaleecayn u sabir ilaa hadaf weyn baad leedahay iyaga laftoodaa rabtaa inaad badbaadiso walirabbika rabbiga dartii fasbir u sabir ilaahay sabirkaad sabirtana fasbir wamaa sabruka ilaa billaah ilahay baa ku haya sabirkaaga intaa markaynu ka baxno rasuulku sala allahu alay wasalam tawxiid wuxuu ku baaqayey toban sannadood inta aan salaada lagu waajibinin wa bacda alcashri toban sannadood markay markay dhammaystirmeen curija bihi waxaa loo qaaday ila samaai samada alcuruuju waa sucuud tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayh alcuruuj waa korfuul baa laydhaha waa sucuud marka waa laba hawlood alsra iyo almicraaj alsra waa guuragalkii gudoodigii laga gudayey halkee maka ilaa iyo bayt almaqdis oo rasuulka lagu guurogeliyey alburaaq waa xayawaan dameerkana ka yar weyn faraskana ka gaaban oo cagta dhigaysa bartay isheedu gaadho ishu halkay gaadhay dhigaysa waxyaalaha meelaha kusoo sasawiraan bakistaantu ee ay u sameeyaan wejiga iyo waxyaalaha noocaasina waa maxdu khuraafa khuraafaat wax cid aragtay oo joogtay oo anaa ar soo arkay haba yaraate ma jirto axaadiista oo dhan marka laysu keenana wasfigeeda waxay ku tilmaamaanuun wax dameerkana ka yar weyn faraskana ka gaaban sidaana u dheerayn khalaas ilaahay uma baahnee waa qoom tusaale uun markaasaa la geeyey bayt almaqdis rasuulku wuxuu ku xidhay xalaqat almasjid masaajidka garaantiisii ayuu kusii xidhay masaajidku ku galay ambiyadii ilaahay buu halkaa ku tukiyey allunbaa keenay halkaasuu ku tukinaya culimada qaar waxay dhahaan waa markii hore qaarna waxay leeyihin waa markii dambe ee soo noqodkii baa halkaa ku tukin doonaa kadibna waa la sallaan baa loo dhigay uu samada ku fuulayo samo kasta waa la garaacaya isagii jibriil baa wada socdaa ambiyadii ilahay baa kusii wada maraa waxaa ugu cajiibsanaa nebiyullaahi muusa oo samada lixaad uu ku maray markii uu dhaafay buu ilmeeyey wuu ooyey deetna cali maxaa kaa ohinaya wuxuu yidhi nebi aniga iga dembeeyey ayaa waxaa ummaddiisa ka gelaya jannada wax aada uga badan ummadayda wixii ka gelaya jannada markaasuu yidhi ilaahay waxaanu ilaahay alaa yurdiika yaa muusa an yurdiyaka allahu casa wajal ilaahay inuu ku raaligeliyo isagana raaligeliya miyaa doonay oo labadii noo raalli noqotaan haa naxnu nurdiika fii ummatik ummadaada annagaa kuu raaligeliyayna nebiyullaahi ibraahiimna waa arkay samada toddobaad buu kusii maray saasuu u socday ilaa iyo ka gaadhayey asidrat almuntaha halka uu ku gebagaboodo jibriil ee aan u dhaafi karin nebilahi maxamed baa yidhi inamaryo wuxuu ihi low taqadamtu khadwa laxtaraqtu haddaan taako ama tallaabo soo gudbo waan gubanayaa laymaba ogolo inaan dhaafo rasuulku waa sii dhaafay sala allahu aleyh wasalam xataa kaana qaaba qowsayni aw adna fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu la faqay ilaahay baa markaa kusoo waajibiyey konton salaadood halkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala salaadaha uu kusoo waajibiyey laakiin waxa la yaab leh oo dadku ay sheegeen anigu maan arkaynin manaan daawanin maalmo dhoweyto oo bil ka hora ee waxaa la sheegay nin t v ka soo baxayoo wuxuu leeyahay nebiga iyo jibriil markii micraajka ay tegeen siday u socdeen ayaa jibriil joogsaday maxaa dhacay wuxuu idhi halkaa ma dhaafo sanqarh buu maqlay wuxuu idhi nebi moxamedow ilaahay wuu tukanayaaye sug subxaana allahi alcadiim waa waa diin buu sheegaya ilaahay wuu tuk- ilaahay wuu tukanaya isagaa loo tukadaa asalaatu cibaada salaad waa takliif waa hawl allah lagu raaligeliya lagula faqaa isaga yuu kula faqaya subxaana wa tacaala laakiin anugu waxaan maqlaayay beri ka horraysay aada uga horraysay idaacadda hargeysa ayaa wuxuu macnaynayaa ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy wuxuu idhi ilaahayna wuu ku tukadaa nebiga malaa'igtuna way ku tukataa wuxuu ka warramayay geeridii nebigeena sala allahu alay wasalam yusalluuna way ku salliyaantii ayuunbuu u fahmay way ku tukadaan deeta wuxu uhi markuu rasuulku dhintay ciddii ugu horraysay ku tukatay ilaahay buu ahaa subxaana allah haddana malaa'igtaa ku tukatay haddana waxaa ku tuka waxaasoo dhan waxa weeya markay diin tahay daliil baa la rabaa iyo fahan marka axaadiistu waxay tilmaamaysaa in ilaahay manuu arag rasuulku sala allahu alay wasalam ilaahay ma arag laakiin wuu la hadlay marka waxa la dhaha haddii nabiyullaahi muuse uu yahay kaliimullah rasuulkuna waa kaliimullah ilaahayna waa la hadlay muusena waa la hadlay toos jibriil baa ka dhex baxay Een, haddii ibraahim uu yahay khaliil- khaliiluraxmaan rasuulkuna waa khaliiluraxmaan sifooyinka waa la wadaag fadligana waa kaga horeeya konton salaadood bal nimcada ilaah u fiirso nimcadaynu haysanno ee laynaga khafiifin doonaa waa maxay khamsiina salaatan fi lyowmi walleyla konton afariyaatan saac saacadood bimacnaa waa waxaan ku qiyaasay markii la marayo toddobiyo labaatan daqiiqaba markaasuu rasuulku soo qaatay ile waa addoon ilaahay baa faray hadalka ma keenayo iska soo qaatay wuxuu la soo gaadhay ilaa samadii lixaad nabiyullaahi muusa ku yidhi innii caalajtu ummatii ummaddaydii baan aad ugu anaa aad ugu een sabaaleeyey diinta waanay ka awood badnaayeen waanan ugu taag waaye ummaddaada awoodi mayse ku laaba ilaahay uu ku laabtay shan baa laga dhigay riwaayadda saxiixa riwaayadka qaar toban toban bay leeyihin laakiin waa shan shan sidii kolba ugu noqonayay marba muuse soo gaadhayay ayay shan ku soo ururtay shan muuse nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyihi ummaddaadu shantana ma karaan ee ku laabo shan wax ka hooseeyana waa waa waxyaalo aan waa wax aad u yar deeta rasuulku wuxu uhi ini istaxyaytu calaa rabbi ini istaxyaytu min rabbi rabbigeen waan ka xishooday markuu soo dhaqaaqayna ilaahay baa u yeedhay cid yeedha markaasaa ciddaas waxay tidhi an khafaftu can cibaadii wa amdaytu fariidatii faralkaygiina waan fuliyey addoommina waan ka fuli- waan ka fudeydiyey khamsun fi lcaddi wa khamsuuna fi lajr tirada waa shan ajarkana waa maxay waa kontonkii laftiisi waayo mid walbaba toban bay udhigantaa alxasanatu bicashri amhaaliha marka maxaa kaa dhacay culayskeedii dhibteedii waa kaa dhacay dheefteedii kaamay dhicin dheeftii waad haysataa mid walba toban baa lagugu dhufanaya rasuulku sala allahu alay waslem markuu soo gaadhay baytulmaqdisna ambiyadii buu tukiyey markuu tukiyey baa loo keenay laba dhiil midna waa khamri midna waa caano deeta wuxuu qaatay kii caanaha ah deeta wuxuu ku yidhi jibriil ilaahay baa ku hanuuniyey hudiita alfitra haddaad khamriga qaadan lahayd ummaddaadu way lumi laayeen way inxiraafi laayeen kol haddaad caanii qaatay waxa weeyaan ilaahay waa hanuuniyey halkii buu ka soo dhaqaaqay buraaqdii buu ka soo fuulay sidii buu ku yimi gurigii uu ka toosay iyo gogoshiioo sidiiya waaga iska daa inuu baryay aan dhoweynba ayuu halkiisii kusoo laabtay waa rixle ilaahay inuu yaqaano oo inagu haddaynu si kasta u safarno si kasta haddii diyaaradaha loo maxaan ku dhahdaa loo casriyeeyo rixladaan la gaadhi kari weeyaan waxaan u soo maray qolooyin eh, caraba oo mushrikiina oo qore quraysheeda safrahoodiibuu war badan ka haya subaxiibaa dabeetana ummu hani buu u warramaya ummu hani waa in adeerti ruma ummu hani binti abi aalib dabeeta waxay tihi yaa rasuula allah dadku way yaabayaana ha sheegin hawa iyadu way yaabaysa waxay leedahay xalaan halkan ka dhaqaaqo oo baytulmaqdis baan tegay ilaa falastiin haddana samadaan koray toddobada waan dhaafay haddana isla habeenkii waan soo noqday yaa rasuulallah ka daa waa rumaynaysa lakin waxay is leedahay waayo waa qadiyad culus weeya xataa dad muslimiin ahaabaa ridoobay oo gaaloobay yidhi waxaan waa maxay wixii hore rumaynaya waxaan waa kheyr caadi wax la aqbali kara maahee qaar baa lumay kuwii lumay bay waxay u qaateen gaaladu in saxaabada qaar badan ay raaci doonaan abubakar oo ilaahay iimaankiisu ka dhigay iimaanka ummadda waa mid ka weyn ayay ula yimaadeen sheekada noocaasee rakhiiska ah deete waxay ku leeyihiin ma maqashay way weyneynayaan intay gacmaha saa idhahdaan ma maqashay maanta waxaan la arag aan la maqal saaxiibkaa wuxuu la yimi haddaad maqli layd ilbiriqsi lamaad joogteen waa la buunbuuninaya saas odhanaysaa tolow maxaa dhacay tolow wuxuu weynaa aakhirkii ma maqashay wuxuu yidhi safarkii halkanaan ka baxay sanaan yeele sanaan yeele abubakr sidiiq radiallahu can nin fudud ma ahayn wuxuu ihi awa qad qaala horta ma yidhi ma hubtaan mar baa laga yaba inay igu samaystaanba ma hubtaan haayo wuu yidhi in qaala faqad sadaq kol hadduu yidhiba run buu sheegay abubakr sidiiq ya sidiiq muxuu kula baxay oo ka waayo wuxuu rumeeyey wuxuu ihi wax ka weyn baan marka horeba ka rumaystay ilaahay baa cidii soo diraan ka rumaystay oo diin igu soo dejiyey tanna waa tiyuun ilahay baa cidii soo diro i qaado haddana i soo celiyey waa isaga in tiyuun taan ka rumaystay waxba kama duwana waayahay inoo warran bal baytulmaqdis nooga sheekee inaanu teginna taariikhda oo yaqaanaa maanta waa konton jir kontonkaaba maka ayuu joogay laba goor buu ka safray laba goor keliyaa la sheegaa inuu ka safray konton sannadood waa yaqaana taariikhdiisa baytulmaqdis nooga warran rasuulku wuxu uhi madmadow baa iga galayoo waa laysoo hordhigay suma saa-u saasumaan u sheeg sheegay ila waa magaalada arkaysee halka halkaasaa ka xiga kadinkaasay leed sana leed sana leed berigaa waxay ahayd mucjisa kayra caadiya mucjisay ahayd berigaa hore in magaalo aana joogin lagu soo hordhigo lakiin maka inay habeen walba daawanno magaalooyinna joogin in iska laafiyoonayo isaga in la arkaya aan moodayn iyo sekada caadiya iyo hawlo caalamkiiba saa u daawanaysa markaasuu sheegay say yidhaahdeen ila waa dad la luminaye ama alwasfa faqad sax xagga tilmaanta wuu saxay inay markaa hoos ugu dhaadhacan bay yidhaahdaan manuu tegin silmaantan ilaahay baa tusay laakiin maya tilmaanta uu hagaajiyey laakiin wax kala ku siya haniga ka warramo safrihiinni safrihii buu uga warramay safarka noocaasa awr baa ka lumay meel heblaayay ka helayaan safarka noocaasa biyo ay daboosheen ayaaban ka soo cabay hadhow baa la weydiinaya safrihii sidii baa u sheegeen haddana ilaahay baa subxaana wa tacaala dhaafinaya karkaarka salaadihii la soo waajibiyey ee shanta ah rasuulku sala allahu caley wasalam wuxuu ku tukaday maka saddex sannadood wa bacdaha intaa ka bacdina umira waxaa la faray bilhijrati inuu hijroodo ila lmadiina madiina walhijratu hijro waxaa la yidhaahdaa alintiqaalu in laga guuro min beledi shirki beledka gaalnimada ilaa beledi lislaami beledka islaamnimada iyo hanuunka loo guuro walhijratu hijraduna fariidatun waa waajib calaa hadi lumma min beledi shirki ilaa beledi lislaam wa hiya baaqiya way jiraysaa ilaa an taquuma asaaca ilaa qiyaamo ka dhacayo wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala ina aladiina kuwa tawafaahum almalaa'ika malaa'igtu ay oofsanayso daalimii anfusihim ay xaala kownihim daalimii anfusihim iyagoo nafahooda dulmay qaaluu waxay malaa'igtu ku odhanayaan fiima kuntum ay fii ayi shayin kuntum xaaladee ku sugnaydeen xaaladiina ka warrama qaaluu waxay odheen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina qaar lagu itaal darraysto fil ardi arrada lagaga turoon yahay oo laga xoog badan yihi qaaluu malaa'igtu waxay ugu jawaabayaan alam takun miyaanay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid waasicoo ballaadhan oo fa tuhaajiruu faad waa sababiya kol hadday arladu ballaadhan tahay aa u hijrotaan fiiha arlada fa ulaa'ika kuwaasi maawaahum hooygoodu jahannam wasa'ad masiira wasa'ad waxaa xumaaday masiira hoy loo hoydana ee jahannamaa u xumaatay ila almustadcafiina kuwa itaalka daran mooyaane min arrijaali ragga waaweyna odayaasha ah waannisaa iyo dumarka walwildaani iyo ubadka dhallaanka ah laa yastadiicuuna ma awoodaan xiilatan xeelad ay ku baxsadaan walaa yahtaduuna garan maayaan sabiilan jid iyo dariiq ay maraan fa ulaa'ika kuwa caynkaasa casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqu yahoo hubaal ah an yacfuwa canhum in ilaahay cafiyaayo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaa yahayna cafuwan allaha cafiga badan hafuuran dembidhaafka badan iyo wa qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeya yaa cibaadii ya addoommahayga alladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow ina ardii arladaydu waasicatu way ballaadhan tahay ee fa iyaaya aniga facbuduun iyo caabuda oo si xora i caabuda qaala alimaam albagawi calayhi raxmat ullah sababu nusuuli hadi alaaya aayaddan sababu nusuulkeedu fi lmuslimiina muslimiin bay ku soo degtay alladiina kuwii bimakata maka joogay lam yuhaajiruu may soo hijroonin naadaahum allahu ilaahay wuxuu ugu dhawaaqay biismi aliimaan iimaan buu ilaahay ugu dhawaaqay inay muuminiin yihiin wadaliilu cala alhijrati hijrada waxaa u daliila min asunati sunnaha waxaa uga daliila qowluhu sala allahu alay waslam qowlka rasuulku leeyahay laa tanqadica alhijra hijradu ma go'ayso xataa tanqadica atawba towbaddu ilaa ay goodo walaa tanqadica atawba towbadduna ma go'ayso xataa tadluca ashamsu ilaa ay cadceedu ka soo baxdo min maqribiha halka ay ka dhacdo ee rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa la faray inuu hijroodo hijrada uu hijroonayana ilaahay baa u sahan tegey ilaahay baa u sahmiyey markaasaa ilaahay wuxuu u sugay dhul nabad iyo barwaaqaba dadkiisuna ay yihiin dad iimaanka jecel markaasaa lix dhallinyaro ah oo reer madiine ahi ay soo doonteen inay reer maka la bahoobaan ee la xulafoobaan wax ka weyn buu ilaahay la rabayo rasuulkay mudhis kusoo yidhaha isku soo baxeen diintaa loo bandhigay mise yuhuud baa nimanka u hanjabi jirtay oo odhan jirtay xilligii nebi bay taagantay nebi baa soo baxaya nebigaasi markuu soo baxana waanu raacin markaanu raacnana waanu idin marhayaynaa ka qatli caadin wa iram ayaanu idin laynayna markaasuu may dhallinyartii seegana waxay dhahan wallaahi waa nebigii yuhuudi idinku bajinaysa yay idinka horrayna way islaameen dacwaddii iyo diintii bay kusoo oobtay way faafiyeen sanadkii dambaa rag kaloo dooray soo kordheen sanad saddexaadkiina way soo bateen sanadkaa waxay ku heshiiyeen in rasuulka iyo saxaabadu soo hijroodaan rasuulku asxaabtuu diray sala allahu caleyh wasalam asxaabtaa midhmidhiya labalaba iyo toban toban iyo nooc walba oo loo hijrooday muuqaal iyo qarsoodiba oo loo hijrooday madiine markii lagu ururay ayay ogaadeen qurayshii quraysh baa waxay ogaatay waxay yaqaaneen marka hore saxaabadu say u dhega nugul yihiin ee rasuulka sala allahu caleyh wasalam amarkiisa u qaadanayaan siday diintooda u jecel yihiin siday maxaanku dhahdaa rasuulka u jecel yihiin wax badan bay u yaqaaneen sida loo ciilo lafteeda ku dar saddex iyo toban sanaa madaxa lagaga taagnaa deeta waxay tir haddii maxamedna ku biiro waxay noqon doonaan madaxii bay heli hadday madax helaanna go'aan iyo shir iyo talay gaadhayaan dowlad bay dhisanayaan si aanay taasi u dhicin madaxawna in ka dillo shir baa la qabanqaabiyey daaru nadwa ayaa laga shir lagu shiraya waxaa la isugu yeedhay madaxdii qurayshood oo dhan nin alla ninkii ra'yi lagu tuumaayey kulankaa waa la iclaamiyey waxaa ka soo qayb galay waxaa ka soo qayb galay ra'su shari fi dunya shar oo dhankii madaxda ka ahaa ibliis oo nin odaya oo haybad la oo labisan oo garh iyo shaarubacadoo maxaan ku dhahdaa ee ayaa yimi deetna waxay ku dhaha ninkan aanu garan weyno waa kuma wuxuu yihi rajulu min ahli najd waa oday reer najdiya oo wuxuu maqlay waxaa ku shiraysaan waxaanaan tiri nimankaa ra'yi ku biiri iyo waa aragnimo dabeetana waa waa soo dhowo fadal baa la yidhi shirkaba isagaa go'aaminaya nimankiiba uu ka xayuubsaday talladiiba isagaa la wareegaya weligeed lama arag marti ciddii marti gelisay la wareegta waxa weeyaan waa waa waa waa waa akhlaaq darrada iyo liidashada ee mushrikiinta guud ahaan ba isku wada dar dabeetana shirkiiba ajandu waa maxay wax kale ma yaallaan maxamed weeye ajandu maxamed weye maxaynu ka yaallaa dabeetana waxaa hadlaya nin wuxuu leeyahay ra'yigaygu waa inaan iska erino goor daran buu inoo yimi inagoo habaysan inagoo maxaan ku dhahay sogol inagoo dad dhan u wada jeedna isagayna kala jeediyey ku nooc inaga dhigay inagaa iskhilaafnaye khilaaf diineed buu ina geliyey maxaynu samaynaa aynu iska saarno markuu inaga baxo kadib aynu arrinteena dib u abaamudanno aynu isku habaysanno khalaas niman dee dib u bilaabay noqonno waa ra'yi dhinac marka laga eego nabadgelyo badan rasuulkii dila ma aha hadda naga bax un weeyaan laakiin ninkani ma ogola ibliis ma ogolaa inuu sagallaan rasuulku u baxo kow oo dil buu doonaya dhiiggiisa waayo laba dacwadood oo iska hor jeeday wadaan laba dacwadood isogolaanay ayay wadaan midbaa meesha laga saaraya deet wuxuu leeyahy maya dhinac labaadna wuxuu garanayaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo diintan uu garanayaa ciddii maqashaaba inay qaadanayso wuxu uhi warkaasi ra'yi maaha ninka mida arag aftahamadiisa iyo siday dadku ugu soo jiidmaan iyo siday dadku u ogol yihiin wallaahi waxaanan aamin ka ahayn intuu carab dhex maro oo u sheega arrimihiisa ooy raacaan inuu carab oo dhan idinku soo weeraro oo magaaladeerna idinka qabsado waata hadhow dhici doonta siddeed sano kadib qaabkaa u sheegay bay dhacaysa ile ninkana waxa weeyaan soo jireen weligii intuu soo jiray nin kala hadlo wuxuu ihi aniga ra'yigaygu waxa weeyaan guri xadiidan u dhisaynaa qol yaroo xadiida meesha cuntada looga turuun baynu bannaynayna halkaasaynu ku dayaynaa nantadir bihi rayb almanuun geeridaan la sugaynaa inay geerin ku timaado dee maalin buu leeyahy intuu danaha ku jiro kani kii wuu ka yar daran yahy waa ra'yi kor socda waa xanibaad waa xabsi khatara deetana ibliis baa le maya sheekha nashidi wuxuu leeyahay maya miyaydaan arag saxaabada ama nimankan la jiray maxamed siday u jecel yihiin iyo siday u dhiiran yihiin wallahi intay habeen madow xoog kula baxaan ayaa halkaa la mari marka inuu noolaado ma rabo nin baa halka fadhiya waxbaa lagu tuhmaya abalxakam baa la yidhaahdaa xikmad bay ku yaqaanaa waxay leeyihiin abalxakam aabbii xikmadda wuxuu iska dhigaa nin wax weyn hayo oo halkan uu isyar qandhoorinaya waar hebelow haa dee waad aamusantay maante wallaahi ra'yigaan hayo waa ag marmaraysaan weli ma haysaan ra'yigaan aan hayo waa ag marmaraysaan waa maxay ra'yigaas anigu ra'yigaygu ku yaruu ka duwan yihi wuxuu israacinayaa khabiirnimada ila waa fircoonu haadi lumma waa fircoonkii ummaddan wuxuu israacinayaa ra'yigii iyo qaabkii loo fulinayay ciddii fulinaysayba ra'yi aan waxbaba ka dhinayn oo dhammaystiran buu keenayay wuxuu leeyahay aniga ra'yigaygu waxa weeye in la dilo oo qaabkee loo dilayaa toban dhallinyaraa la soo saaraya nin walba seef af badan baa loo dhiibaya caawadanay fulinayaan mar bay ku kulminayaan maxaan uga jeedaa in reer bani haashim amaba isku daro reer bani cabdimanaafo ka dhigoo cid ay la dagaalamaan bay waayayaan dhammaan jilibada quraysh bay ka kooban yihin dhankay ku weerar ka bilaabaan ma garan doonaan way wareerayaan mar labaadka kol hadday qabiilkaoo dhan dilaan intay mag doonaan baynu siinaynaa kun hadday idhaahdaan amba laba kun oo geela waynu siinaynaa markaasuu ninkii far taagay hada huwa ara'yu aladii laa ra'ya lakum hayra isagaaba go'aaminaya isagaa go'aanka ugu dambeeya ridaya ra'yiga aan ra'yi labaad jiro waa kaa kaasaa lagu dhaqaaqaya guddigii fulinaysa hala dooro toddoba nin baa loo fasax loo dooray dhammaan waa la is wada dhaariyey ha sheegina intii adduunyada way ka astureen way ka qariyeen laakiin meel aanay ka qarin karin baa jira ilaahay baa daalacanaya samadu waa iska furantay cid xidhi kartaa ma jirto markiiba nebiyullaahi maxamed waxaa u yimi waxyi jibriil baa u yimi warkii baa loo sheegay oo tafatiran abubakar buu tegey diyaargaroogii baa la bilaabay qisadana waa wada haysaan halkaasuu ka hijroonaya habeenkii waa isku gadaamaya waa u soo baxaya aayad buu ku akhriyay wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim sadda waanu sii wada calaamadinaya inuu dhaafay nin walba ciid buu madaxa kaga shubay uu leeyahay saasaan kuu dhaafi karaa haddii ilaahay markuu ilaahay wax rabo ha markuu ilaahay wax rabo indhahanubuu hurdo u keenaya ila ilaahay labadan ba isagaa maamula labadan xirmoodaad kala haysaad leedahay nebi baan ku dilayaa hee ilahay isagaa isu keenaya khalaas deetna adiga khuurisay deetna iska dulmaray nin baa u yimi war waa sidee maxamed baan sugaynaa war waa kii idin dhaafay walow ciid madaxa idinkaga sayray nin walbaa saas u yidhi mise waaba calaamad waa calaamad waadixa hadhowtaan haddana kadinka eegayaan cali bay arkayaan wuu joogaa taa lafteedu waa ra'u ilaahay waa xikmad ilaahiya waayo hadday markay dhaqaaqi lahaayeen isagoo sii dhow baa laga yaba inay gaadhaanba inay iska sii joogaan oy cali iska daawadaan iyo go-a uu huwan yahay xikmad kale ahayd oo wakhtigaa lumaya markuu fogaado ee libdho ayuun bay hadhow kaa kacayan ilahay baa ka badbaadiyey hijraduna waa beledka gaalnimada hijrada labaa la yidhahdaa waxa la yidhaha hijra macnawiya hijrada macnawiga waxa weeyaan xumaanta inaad ka hijroto adoon meelba tegin magaaladaadi baad joogtaa waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu xumaha iyo dembigood ka hijrootaa hijro waa la yidhaa laakiin hijrada caankii waa tan beled baad ka dhaqaaqaysaa beled kalaad tegaysaa maxaad ku dooranaysaa waan ku busaaraday oo kaasaan shaqo ka doonanaya ma aha kanaa maxaan ku dhahdaa waxaan iyo maaratay hawlaan igaga yimaadeen oo hawlo kalaan u socdaa ma aha waa gaalniman ka ordaya beledka laga hijroonayana culimmadu waxay u dhigaan inaan shacayrta islaamka laga ogeyn eedaanka jamaca ciidaha jumcaha haddii kuwa laga oogi waayo waa laga hijroonaya lakiin hadday gaala ku qabsato ama ku haysato oo jamacii kuu suurtogelayo oo eedaankii dhacayo ku sabir masala iminka falastiin oo kale dee cid odhan karta ka hijrood ma jirto salaadoodii ay tukanayaan way eedaamanayaan inay dalka ku adkaystaan baa gaalada dhib ku ah hadday u dhamay u banneeyaan dambeba kale iyagaaba doonayaba laakiin maanta inagu taynu ka hadlaynaa ta ugu qiimaha badna waa maxay ilaahay dartoo loo hijroodo waayo hijradu waa wax culus waayo hijradu waa wax culusoo maxay ku cuslaatay qofka dhulka uu ku dhashay wuu jeceliye oo waxaan dee dhul kale maba yaqaanba jeclaanta waxa keenaya waxaad u haysataa magaaladaad ku dhalatay inay magaalooyinka caalamka ugu seeto waa sababtu waa maxay iyadaad taqaanaad la baratay hawadeeda iyo cimiladeeda iyo biyaheeda iyo waxeeda mar labaadka waa meel lagaa garanayo markaad ilbiriqsi socotaba cidaad garanaysa iyo qiimahaagaa la garanaya haddaad hijrooto dhul dadaan ku garanayn iyo dalaanad garanayn iyo wax wada bilow ah way adagta marka dad baa isku dhajinaya oo inay diintooda xorriyad u helaan inay dalkooda ku noolaadaan ay la weyn tahay inay dalkooda ku noolaadaan lakiin innaga waxayna haystaa waa wax intaba ka daran wax intaba ka daran bayna haystaa innaga waxayna haystaa waxa weeye halkan waxaa laga hadlaya qof dhulkiisii ku dhegan oo le war dhulkaaga ka soo fuq iyo mayay guddaayo dhulkayga laakiin innaga waxayna haysataa waxa weeye yar iyo weyn nin wax haystay nin waxba haysan mid shaqa haysay midaan shaqa haysanin mid maxaan ku dhahdaa mid aqoon lay mid aan aqoon lahayn dhammaan hareeraha la wareegaya khad ii raadiya khad aan ku baxo khad aan ku baxa la wada raadinaya iyo halkee la maraya iyo meel baa la soo ogaaday mahlakadiiyo khatartay doonto ha noqoto dhulka lagu socdaa hadduu dhul islaam yahay iyo dhimale hijro lama idhaaba dhulka islaamku waa hal beled meeshaa doonto tag iyagunbaa fiisa u kala samaystay mooyaane waa hal beled laakiin xaggee u socdaan waa dhul gaalo oo aanu xataa eedaan maqlayn dhagu basaasayaan xataa aanu meelu ku tukada helayn marar uu ku tukanaya hadduu doono suuliga hortiisa ee gaalka uu kaga fasax qaada markuu doonaya tukado gaalow suuligaan gelaya ilaa qaar ay ku yidhaahdeen war macalooshaa ku xanuunaysa ila markuu dhowr salaadood yidhaahdo maalin markuu yidhahdo suuligaan tegaya salaadii way ka yaabeen qaar bay dhakhtar u direen ninkani caadi maaha maalin walba wuxuna yidhaha suuligaan tegaya sho waa nin salaad tukanaya maba xuma ninkaasi waa nin wanaagsan qaar baaba kaga tegayba beled gaalo in loo hijroodoo dadku u daaduumaan oo la tagaa waa arrin aan bannaanayn culimmadu waxay ka soo reebaan wax aad u yar aad u yar aad u yar waxay ka soo reebaan caafimaad meel kale uu qofku ka waayo aqoonu meel kale ka waayo baayac mushtar iyo inuu dad diin dacwadu faafinayo intabana markaa hawshiisu dhammaato soo noqonayo lakin waa isku dhaldhalaya ee waxa weyan weligan iska noolaanaya waa wax aad u culus weeyaan rasuulku wuxu uhi sala allahu alay waslam xadiisi xadiisa wax ku yersiiye ana barii'u min kulli muslim yaciishu bayna dahraani almushrikiin muslim kastoo gaalo la nool beri baan ka ahay marka la weydiiye wuxuu yidhi laa taraaa naaraahuma dabkooduba isma arkaan maxaaba isu keenayaba marka rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa waajib ku haya saxaabadaba inay hijroodaan qolooyin baa hijroon waayeyo waa la soo khasbay dagaalkii beder baa lagu soo khasbay gaaladaa soo khasabtay safkii waxay yimaadeen gaalada seeftay muslimiinta ku dhacdo way dhinteen kuwii baa ilaahay canaananaya ina aladiina tawafaahum almalaa'ika kuway malaa'igtu oofsanayso daalimii anfusihim iyagoo nafahooda dulmay maxay nafahooda ku dulmeen miyay gaaloobeen may gaaloobin waxay ku dulmeen waar soo hijrooda oo muslimiinta ooji xoojiya oo tiradooda badiya oo tayadooda kor u qaada maya waan sii joogaynaa maka daalimii anfusihim naftooday dulmeen markaasaa waxaa la waraysanaya malaigta waraysanaysa فيma كنتم في أي شhayin kuntum xaaladee ku jirteen kunaa mustadcafiina في الأrض waana laga itaal badnaa mustadcafiin baanu ahay na laga xoog batay waa lagaa xoog badan karaa laakiin si aan lagaaga xoog badnaan karin baa jirta alam takun arض الlahi waasica ma gidaar baydi ku xidhaan maya maka iska furantay habeen madow miyaad bixi kareen waan bixi karaa arla ilahay maanu waasic ahayn waa waasic fatuhaajiruu fiiha faulaئika ma'waahum جahannam hoygoodu waa jahannama wasaad masir adaba muslimiin waxaa laga jarayaa rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ayay u hiilin waayeen cudud bay ku biirin waayeen cuud iyo xoolay ku biirin waayeen caqligooday ku biirin waayeen wixii o dhan bay la hadheen waa la cadaabaya laakiin may gaaloobin hadha waa laga soo saaraya tawxiidka ilahay subxana wa tacala waa kaga saaraya laakiin qaar baa loo ogolaya inaanay hijrooni waayo almustadcafiin ila almustadcafiin oo ayaa min alrijaal qof weyn oo gaboobay oo nin ah iyo wanisaai dumarka waa iska maxas weeyaan walwildaani caruurta oo laa yastadiicuuna xiila xeeladay ku baxaan iyo kaarta ay ku baxaan ma hayaan hadday bixi lahayen kaarta helaanna tii labaad baanay haynin oo ah walaa yahtaduuna sabiila jid ay maraanna way ambanayaan markaasaa cidlada waraabuu ku dilaya fa ulaa'ika kuwa casa allaahu casaa haddii la yidhaahdo marka xagga ilaahay laga hadlaayo casaa min allaahi tufiid ataxqiiq waa hubaal innaga casaa xaggeenna waa laga yaabaa weeye casa waxaa laga yaabaa laakiin markay xagga alla tahay fa casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqu yahay oo hubaal ah an yacfuwa canhum kuwa inuu cafiyayo wa kaana allahu ilahay wuxuu yahay ahaa yahayna cafuwan allaha cafiga badan ee ciddii qaldanta cafiya qafuuran dunuubta dhaafa mar kale ilahay wuxu inoo tilmaamay inaanay gaaloobin nimankani laakiin weli ay muslimiin yihi yaa cibaadiya aladiina aamanuu war addoommahaygan muuminiinta ahow ina cardi arladeedu waasica dhulkaygu waa ballaadhan yahay ee fa iyaaya facbudun aniga caabuda iminka way a caabudaan laakiin cibaadadaa laba ah cibaado aad u madax bannaan tahay oo intaa doonto caabudi karta ilaahay iyo mid madaxa lagaaga taaganyey oo aan u madax bannaanayn markaa fa iyaaya facbudun waa maxay aniga caabuda oo meel xora oon cidina waxba idiin raacayn oo igu caabudaan raadsada imaam baqawina wuxuu sheegayaa qadiyadda aynu sheegayno ee ah sababu nusuuli hadi alaaya fi lmuslimiina muslimiin bay ku soo degtay aladiina muslimiinta bimakata maka ku noolaaye lam yuhaajiruu aan soo hijroonin naadaahum allahu ilaahay wuxuu ugu dhawaaqayaa biismi aliimaan wadaliilu cala alhijrati min asunna rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu inoo sheegayaa hijrada laa tanqadica alhijra hijradu gu'i mayso xataa tanqadica atawba ilaa towbaddu ay go'do walaa tanqadica atawba towbadduna go'i mayso xataa tatluca ashamsu min maqribiha waxaa jirta hijro gooday oo iyada aan iminka jirinee wakhtigeedii dhammaaday waa hijratu min maka ilaa madiina waayo rasulku wuxu uhi sal ly slm laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadu waniya maka oo beled gaala oo beled islaam oo madiinaa la tagaa way dhammaatayoo labadiiba maxay noqdeen beled islaam bay labadiiba noqdeen laakiin hijro meel kale laga hijroodo dhul gaalo oo dhul islaam la tagaa ma dhammaanayso ilaa goorma ilaa toobadda goodo toobaduna goormay dhammaanaysaa marka cadceeddu ay ka soo baxdo barta ay ka dhacdo ayuunbay dhammaanaysaa macnaheedu waxa weeyaan qof kastoo muslina oo awoodi waayo inuu diintiisa la caanbaxo oo uu la soo shaacbaxaa waa inuu hijrooda falama istaqara bilmadiina rasuulku markuu madiine degey umira waxaa la amray bibaqiyati intii soo hadhay sharaa'ic alislaami shareecadii islaamka intii hadhay mislu zakaati sakada wasoom iyo soonka waalxaj iyo xajka iyo waljihaadi jihaadka waaladaan iyo aadaanka walamru bilmacruufi wanaagoo laysfaro wanahyi cani lmunkar iyo xumaha oo laysu diido wagayri dalika min sharaa'ic alislaam rasuulkeenu sala allahu alay waslam intii hore marxaladii diyaargarowgay ahayd marxaladii loo taagayey seesyada seeska ayay ahayd markuu madiine tegey waxaa la bilaabay in la dhiso binihii islaamka markaasaa waxaa la amray waajibaadkii faraha badnaa salaadoo keliya ayuunbaa waajibaadka lagu waajibiyey maka madiine markii loo guuray ayaa sekada la waajibiyey sanadkii labaad soonka waxaa la waajibiyey sanadkii labaad jihaadka waxaa la waajibiyey sanadkii labaad aadaanka waxaa la waajibiyey sanadkii koobaad xajka miyaa sanadkii sagaalaad cala alqowli araajix isagu wuu raagay alamr bimacruuf wanahyi can lmunkar qofkii wanaag laga tegay arkaa inuu ummadda ku baraarujiyo mar walba iyadu waxa weeyaan waa la waajibo waa waajib xumo qofkii arkaa inuu ka dhiidhiyo ummaddana uu diidaa waa waajib marka qadiyadda xalka ay lahayd sababulwuruudku waxa weeye ee eedaanka aadaanku rasuulku sala allahu alay slam markuu madiine tegey daruuradii koobaad bay noqotay waayo tallaabadii koobaad uu qaadaa waxay ahayd in masaajka la dhiso markii la dhisay saxaabadu waxay eegin jireen cadceedda mid soo habsaama mid goor hore yimaada mid aad u raaga rasuulku saxaabadu la jiray ridwanullahi calayhim uu la jiray qaar waxay yidhahdeen aan samayna yaa rasuul allah ee bahalka garriga la yidhahdo afuufaynaa ha garri bayna afuufaynaa maasu yihi kaa yuhuudda afuufataa qol waxay yaa rasuul allah inu jeres garaacanno jeres rasuulku waa diiday sal lla ly slam kiristankaa leh dab iyo oogaynu shidno oog baynu shidaynaa og hala shido rasuulku sala allahu alay slam waa diidey waayo wuxuu ku tilmaamay inay majuusta iyo dabcaabudku ay leeyihiin saxaabada qaar waxay ku taliyeen nin orda nin orda oo qayliyo yidhahdo war salaaddii baa joogta alla sameeyo rasuulku wuu guuxayay hadalka noocaas laakiin waxaa arrinkaa bedelayba saxaabigii cabdullaahi ibni zayd ibni cabdirabbi ayaa habeenkii seexday malag ibni aadam iska soo dhigay ayuunbaa la soo hormaray baalkii carooggii la afuufi jiray ama garrida wuxuu aniyo iga iibi iyo sidaad odhanaysaa waanu ku eedaamanaynaa wax ka wanaagsan baan ku baraya allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilah ashhadu an laa ilah ashhadu anna maxamedan rasuulullah eedaankii baa la baray wuu soo toosay rasuulku u yimi innahaa la ru'ya xaq waa riyo xaq ah ee bilaal u dhiib bilaal baa kaa cod dheer eedaanku saasuu ku bilowday markaasaa waxay noqotay axadu shacaa'ir alislaam gaaladuna aad u necab yihiin oo aanay jeclaan waxyaala inagu xaasidaan baanay ka mid tahay aamiinta salaadda la yidhaahdo iyo eedaanka iyo afurka arrimahay aadka u xaasidaan weeyi falama istaqara rasuulku markuu degay bilmadiinati madiina umina waxaa la faray bibaqiyati wixii soo hadhay amarana wuu idiin qoray amara miyuu idiin qoray mise umira amara waa mabniyun limacluum iyaduyo rasuulkaa amraya waa sax qudheedu isagaa la soo faray kadibna ummaddii uu faraya laakiin waxaa ka muhiimsan horta in marka hore la faray isaga miyuu farayaa waxaan isaga la farin maya amara wuxuu amray bibaqiyati sharaa'ic alislaam mislu asakaati walsawmi walxaji waljihaadi waalaadaani walamr bilmacruuf walnahyi can lmunkar iyo wagayri dalika wixii soo hadhay ee min sharaa'ic alislaami shareecaadka islaamka ka mid ah iyo axkaamta islaamka akhada calaa hada cashar siniin in sha allah wixii noo hadhay waynu sii wadi ilahi subxaana watacaala diinteenna aan faasiiyo cilmigeenna allah naafica ka dhigo camalkeenna saalix allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina acdaaba annar